tartanka qur-aanka kariimka ee soddonka jis oo ka socday magaalada hargeysa ayaa gebagabadii inamadii afarta ahaa ee ku guulaystay kaalmaha koowaad ilaa afraad waxaa lagu abaalmariyey jaysado iyo abaalmarina ay ku farxeen qisada cajiibkaa ee tartanka ardaydan guulaysatay gaar ahaana ardayga kaalinta koowaad galay ku jirtay ayaa waxa ay tahay inuu ahaa wiilka kaalinta koowaad u galay tartanka soddonka jis islamarkaana ku guulaystay gaadhiga qaaliga ah in ardaygaasi uu aragga naafa ka yahay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee awqaafta somalilan aadan cabdulaahi cabdulle ayaa xaadiriyey magacyada afarta arday iyadoo ardayga kaalinta koowaad ku guulaystay uu ka socday gobolka sanaag
gobol kastaba saddex arday baa u tartamaysay afarta ugu sarraysana kaalinta koowaad galay adigaa halkan ugu deeqay runtii gaarigan qaaliga ah waa sanadkii labaad aynu gaari qiimihiisu runtii sarreeyo aynu ku abaalmarinayno sanadadii hore runtii gaari noohaa bay ahaan jirtay madaxuuna waqtigu uu kooban yahay afarta arday ugu sarreeya baan rabaa inaan waxaan kasoo bilaabayaa ka ugu hooseyaan kasoo bilaabayaa waxaan u yeerayaa saalax maxamuud ibraahim halkan madaxweyne wuxuu ku helayaa kitaab qur-aan ah shahaado mobile smartphone ah iyo combyuter casri ah iyo shan boqol oo dollar waa arday kaalinta afaraad galay weeye waxaa noo sharaf inaad guddoonsiiso waxaan waa gobolka marowda jeex ardayga saddexaad maxamed ismaaciil cali shahaado mobile smartphone ah combyuter iyo kun dollar waa tog dheer ardayga kaalinta labaad galay guud ahaan musaabaqada u galan u yeeri doonaa saalax cabdiraxmaan cumar mobile smartphone ah iyo combyuter iyo lacag laba kun oo dollar waxa uu ka socdaa gobolka marowda jeex ardayga kaalinta koowaad galay ee gaarigan ku guulaystay ardaygaasi intaanu soo dhowaanin arrin iyo qiso la yaab leba runtii ku sugan marka hore waa nin indhala marka koowaad alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa xaafid alqur'aan maalintii dhaweyd markii uu akhriyayay qur-aanka waxaanu islahayn waa kan sheekh albaaniye waanu duceynaya ilahay kaalinta koowaad buu galaa marka ilahay mahaddii kaalinta koowaad buu galay waxaanu ka socdaa gobolka sanaag aan u yeero cabdiraxmaan saalax jaamac geesta kale wasiirka diinta ee awqaafta somalilan sheekh cabdirasaaq albani ayaa isdultaagay kaalinta ay ku leeyihiin tartanka qur-aanka maanta waxaa noo farxad ah ardaydii tartanka qur-aanka kariimka ah ee madaxweynaha ku guulaysatay ama kaalmaha hore timi oo aanu maanta halkanu madaxweynuhu ku guddoonsiiyey afartii arday ee kaalmaha koowaad isu galay waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka iyo dhammaan martida sida wanaagsan ee loo maamuusay qur-aankii koryeelkiisii madaxweynuhu ahmiyad ugu bixiyey madaxweyne waad ku mahadsan tahay ilahayna waxaan ka baryayaa subxaana watacaalaa qur-aanka maadaama ilaahay ku magacaabay inuu yahay qur-aan mubaarak inuu yahay mid baraka leh barakadii qur-aanka in ilaahay geyigeenna ilaahay ku camimo gabagabadiina madaxweyne biixi madaxweynaha somalilan ayaa tilmaamay in ay dhiiri gelinayaan tartanka qur-aanka kariimkaa xafladan barakada iyo khayrka badan ee xifdiga qur-aanka ardaydii ku tartantay aanu ku maamuusayno ilaahay baa mahad leh ilaahay noo suurtogeliyey carruurteennii oo ku tartamay soddonka jis mucjooyinka ilaahay waxaa ka mid ah wiilka ayare la yidhi isagoo carruurnimo aaya indhaxqay haddana ilaahay awooddaa siiyey inuu ka koobaad noqdo tartankii dalka oo dhan awooddaha ilahay bay ka mid tahay faactabiruu ya ulil albaab waa ku xibran qaata ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu dalyadunba inoo barakeeyo geesta kale madaxweyne biix ayaa ugu horrayn soo dhoweeyey magacaabista madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ergeyga wadahadallada somalilan iyo soomaaliya cabdikariin maxamuud guuleed shalay naagtii la magacaabay ergeyga arrintaa shirka u qabaqaabay dowladda federaalka ah arrintaana anagu waxaan u aragnaa arrin tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday ninkaan loo magacaabayna waan aqoon badan kula siyaasad dalka oo annaguna waan soo dhoweynaynaa in wada hadallada loo wahadlo soomaaliya iyo somalilan taasi waa mid ta labaad dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee xasan abdixeeqaadee marba haddaynu soddon sano kala maqannahay oo dastuurkeenu kala duwan yahay oo dhismaha dowladkeena aynu kala maqnaanay lixdan sano kahorna aynu si walaatinimaa isugu nimid dowladdeena inaga duntay soddon dhowr iyo soddon sano ka hor midkeedba gaar wada dhistay wada hadal iyo maxaynu yeelnaa mooyaane dee inaynu isweeraro aynu isu hubgurano oo dawladda qayb kamida faraaguna soo weerarto oy somaliland ku dagaalanto oo aydaan waxba ka oran dee iyana doomaa khadar maxamed cakule v o a